الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وبعد وعن كل حجرني كتاب الاستعاذة أما باب الاستعاذة من كتاب الدعاء baabkii ka warramayey magangalka ilaahay la magan gelaya subxaanaه wa tacaala can ibni cumara qaala kaana min ducaa'i rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyo uu yidhi nebiga ducadiisii waxaa ka mid ahaa allaahuma inii acuudu bika ilaaha waxaan kaa magan galay min zawaali nicmatik nicmadaadu inay iga tagto wa taxwiili caafiyatik caafimaadka aada isiisay inuu iga wareego wa fujaa'ati niqmatik balaayadaadu iyo dhibkaagu aada leedahay ina uu kedisigu noqdo wa jamiici sakhadik iyo cadhadaada oo dhan intaaba ilaah waa kaa magan galay nicmo tagta nicmo wareegta iyo niqma niqmaduna waa balaayada oo faj'ah keda ku timaada iyo cadhadaada oo dhan ducooyinkuu nebigu ilaahay ku magan geli jiray weey innagana mashruuca iyo sunnaha inoo ah can abi hurayrata qaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquul rasuulku waxau ahaa mid yidhaahda allaahuma inii acuudu bika min aljuuc ilaah waxaan kaa magan galay gaajo fainnahu bi'sa dajiic wax kula jiifsada isagaa u xun dajiic dajcadu waa jiifsashada wax laga kuu gala isaga ayaa u xun waacuudu bika waxaan kaa magan galay min alkhiyaana khiyaanada waxaa la yidhaahda iyo isweydaarka iyo musuq maasuqa fa innahaa iyadu bi'sat ilbidaana wax garan kuu noqda iyadaa u xun bidaanadu waa shayga aada xagga hoose ka xidhanta wax garan iyo shay daakhilka xagga hoose kuu gala khiyaanaa kuu u xun mar hadduu qofku khiyaano adeegsado balaaya ku hilan xagga hoosena ugu jirta can abi hurayrata qaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquul rasuulku waxau ahaa mid yidhaahda allaahuma inii acuudu bika min alarbac ilaahw afartii liitay baan kaa magan galay min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba tarayn wa min qalbin laa yakhshac iyo qalbi aan ilaahay ka cabsanayn oo khushuuc lahayn wamin nafsin wa min nafsin laa tashbac iyo naf aan dhergayninba wa min ducaa'in laa yusmac iyo duca aan la aqbalayninba waa saddex afo insaanku markuu afar afo oo insaanku markuu ibtiloobo ku dhaca cilmigiisu haddii uu joojinba waayo waa ka mahali اlkalbi iyo ka mahali اlximaar labadaa tusaaleu qur-aanku ka bixiyey saas weeye markaa khatar badan buu leeyahay qofku hadduu noqdo wacaalimu bicilmihi lam yacmalan mucadabu min qabli cubaadi lwatan iyo qalbi aan khushuuc lahayna waa qalbi qombabo qallafay naf aan dhergaynin oo waxaa ka maqan khinaau nafs xoolabaha lahaada laakiin mar haddaanu dhergaynin qofku waxaa ku jira sharah kakanaan wuu kakan yahay wuu maman yahay wuu ooman yahay ducadiina haddii la aqbali waayo diin la-aan baa jirta oo qofka aan daacad ahayn ducadiisa lama aqbalo ama duco shirki iyo istustimi ay ku jirta ilaahay ku baryaya can anas bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kaana yaquul allaahuma inii acuudu bika min salaatin laa tanfaca salaadaan waxba anfacayn baan ilaahay u kaa magan galay arrin shanaad weeye taasina oo uu ku dari jiray wadakara ducaءan aakhara duco kalena wuu sheegay can farwata bni nawfali alashjaciyi qaala sa'altu caaishata uma اlmu'miniina cama kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yadcuu bih waxaan weydiiyey buuhi ninkaas hooyadii mu'miniinta caaisha muxuu nebigu ku ducaysan jiray qaalat waxay tidhi kaana rasuulu اllah yaquul wuxuu ahaa mid yidhaahda allaahuma inii acuudu bika min shari maa camiltu wa min shari maa lam acmal ilaah waxaan kaa magan galay waxaan sameeyey sharkiisa dembigaan sameeyey sharkiisa iyo mid aanan samaynba sharkiisa markaa ka uu sameeyey qofku la garayo dee waa loo qabsanaya ka aanu samayninna siduu noqonaya macnaheedu waxa weeye ka aanan weli samaynin lalaga yaabo inaad sameeyo ilaah markaad sameeyo iga dhaaf waxaa kaloo suuragal ah mid aanan samaynin laakiin cid kale samaysay shar baa ka yimaada dembi aanad samayn baa shar kaaga imanaya anuhlaku wafiina saalixuuna nacam idaa kaura alkhabat caaisha waxay saxaabiyaddii waxay tidhi miyaa nala nala halaagayaa iyadoo dad wanaagsani uu nagu jiro haa buuhi dadka xumi hadduu bato wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa marka balaayooyinka dadka agjoogayaashaadu ay sameeyeen sharkeedu wuu ku leefaya can shakl bni xumaydin qaala qultu yaa rasuula allah callimnii ducaa'an duca i bar qaala wuxuu uhi qul waxaa tidhaah allahuma inii acuudu bika min shari samcii wamin shari basarii wamin shari lisaanii wamin shari qalbii wamin shari maniyi intaaba sharkooda ilaahay ka magan gal waxaa kaa magan galay maqalkayga sharkiisa waa qof xumaan u dhegadhegaynaya xumaan iyo xaaraan ayuu dhegadhegaynaya walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca wاlbasra wاlfu'aada kulu ulaa'ika kaana canhu mas-uula wamin shari basari dee xaaraan buu ku eegaya wamin shari lisaani carabkayga sharkiisao xaaraan buu ku hadlaya wamin shari qalbi qalbigayga sharkiisao xaaraan buu ku fikiraya wamin shari maniyi iyo manidayda sharkeeda oo meel xaaraan u dhigaya uu sinaysanaya ama manidu waxa ay shar yeelan kartaa markuu qofku shahwadiisa iyo rabitaankiisa xijin waayo markaa qofkii oo galmo xaaraana sameeya biyihiisi iyo nudfadiisiina ka xoog badato xijin kari waaya waxa uu ku dhacay sharkii manidiisa waxaa kaloo maniyii lagu fasiray geerida wa min shari mowti aw mamaati geerida aan dhimanayo sharkeeda waid ilmaniyatu anshabat adfaaraha alfaytu kulla tamiimatin laa tanfacu siduu ninka shaacirka ay lahaa marka ay geeridu micyaha qofka ku taagto wax ka fujinayaa ma jiro alfaytu kulla tamiimatin laa tanfac qadaastarkas qadaas kasta ula tego waxba way kata ka tari weyde marka maniya geerina waa lagu tilmaamaa sharka geeriduna waa inuu shaydaanku ag fadhiisto oo sharkiisa u laqimo qofka can abilyasr can abilyasr ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yadcuu macnaa ducooyinka rasuulku asraar gaara bay leeyihin allah u asteeye u calaamadiyey xulasho gaara bay leeyihiin iyo xiise gaara sidaa daraaddeed qofka ku ducaysa la mid maaha ta irtijaalkaaga iyo iska adigu aada ku ijtihaado waad ku ducaysan kartaa ducooyin kale laakiin kuwana u fadli badan lidaalik baa xagga cilmiga musطalax اlxadiid marka la eego waa la ogol yahay alriwaayaة bilmacna in xadiidka nebiga aad tidhaa calaa macna اlxadiid oo aad ereyadiisii qaar u dhow barbar wado intood ereye sheegta af carabiya aad tidhaahda aw kamaa qaala salى اllahu عalayhi wasalam kuwiisii qaar ku dhow ama alducaa la ducada laakiin iyada maya ee ducada sideeda ayaa lagu daynaya wamaa rawa bnu caazibin laa yadcunu lana dalika liana daka fi ducaa'i sananu oo waa kii nebigu u diiday bara bnu caazib inuu wabirasuulika aladii arsalta yidhaahdo oo wuxuu ihi wabinebiyika aladii arsalta buu ugu sheegay markuu asxaabu ka daba odhanayna wuxuu ihi wabinabiyi wabirasuulika aladii arsalta suu ihi laa binebiyika aladii arsalta dheh marka isaguna wuxuu isku beegay arsalta marka la yidhaah rasuulika baa ku fiican xagga muuqaalka markaa nebigu wuxuu ihi binebiyika ku dah waay أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاana ydcو waxa u ahaa mid ku ducaysta اللaهuma iنii acuudu bika min الhdم ilaah meel igu dunta ayaan kaa magan galay وacuudu bika min التaradي meelaan ka soo dhaadhaco meeluu ka soo dhaco qofku وacuudu bika min الغarq waxaan kaa magan galay hafashada والxarq gubashada والharm gabowga waa gabowgii la odhan jiray أrdل الcmr ee sacsiciya asaasiqa ka dhigaya qofka waacuudu bika waxaan kaa magan galay allow an yatakhabadaniya shaydaan inuu shaydaanku iderdero u iduufsado cinda almowt marka dhimashada sii dhimanayo halkuu qofku tawxiidka qabsan lahaa inuu isagu sidii abu aalib oo kale karkaarka weydaaniyo waacuudu bika rabbi an yaxduruun waacuudu bika waxaan kaa magan galay an amuuta inaan dhinto fii sabiilika jihaadkaaga anigoo ku jira mudbiran anoo firdhanaya fakanaya nin weynoo dabada jeediyey oo firdhanaya waacuudu bika waxaan kaa magan galay an amuuta inaan dhinto ladiiqa aniga oo la iqaniinay nas iyo adeese iyo wixii sunta lahaa bahal hoose uu iqaniinay isna waa balo kale zaada fiihi waxa uu ku kordhiyey abilyasar waalkami iyo murugada oo musiiba iyaduna waa musiibada oo sacaadat lxayaa buu qofku waayayo dhadhanka nolosha hadduu ciilkama karo noqdo qofku iyo cadhaku noole waxaa noloshiibaa ka macno beelaysa oo qosol iyo farxad iyo waxaas waa mushkiladda gaalada hayste istarastiga u bixiyeen qofkiiba uu qaado waa inuu ku dhacayo can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yaquul nebigu wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wa min sayi'i alasqaam ilaah waxaan kaa magan galay cudurka barasta la idhaah iyo waalida oo junuunkiiyo iyo judaam cudurka judaamka la ydhaah iyo wa min sayi'i alasqaam cudurrada xunxun ee liita ee dadku qofka ku karaahiyaystaanay ku nacaan saasuu ilaahay uga magan galay waa cudurrada keeni karaa marka ay labada qofe lamaanaha ku dhacaan inuu qofkii fasakhan kara saaxiibkiisa hadduu baras yeesho ama waali yeesho ama cudurka judaamka la yidhahdaa uu ku dhaco aydiskiina waabuu kasii daran yahaye ninkii iyo gabadhaka uu ku dhaco mooye ka kale fasakhaad buu xaqu leeyahy cala tuul inuu isaga furo ama qaadi u ka furo waa hadduu isagu rabo wey baabkaasi halkaasuu inoogu dhammaaday fiqa alcibaadaat ayaa qaybtii hore aynu ka soo gudubnay dahaaradii iyo salaadii iyo adkaartii raacaysa qayb labaad oo ka mid aynuu gudubnay oo ah soomkiina waa soo marnay dabcan qaybta saddexaadna waxa weeye azakaa waa cibaadadii sakada arkaanu islaamka ka mid ahay sakadu mabaaxis dhowra bay leedahay ilaa shan iyo toban midi waa tacriifkeeda oo waxaa la yidhaahdaa nadaafad xagga luqada xagga sharcigana waxa weeye maalkii iyo naftii oo lagu nadiifiyo bixinta aad bixinayso faralka ah khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha xigmadeeda xukumkeeduna waa arkaan islaamkii baa daaba ka mid waa farad waa waajib xigmadeeduna waxa weeye si aynu horeba usoo xusnay in qofkii lagu nadiifiyo isaga iyo maalkiisa iyo camalkiisa intaba ilaahayna uu kaga raali noqdo waxa aad ku helaysa raali noqoshaha ilaahay midho ka weyn ood ka goosanaysaa ma jirto addoonku waxa uu igu soo dhowaado waxaan ugu jecelay buu ilahay waxaan ku waajibiyey un waxa ilaahay uu ku waajibiyey un waxa ka waxa uu leeyahay bixinta sakadu fadli bay leedahay waa fadlu adaa'iha in qofku uu bixiyaa fadli bay leedahay xadiid badan oo sheegaysa inuu ka arki altarhiib fii manciha qur-aan iyo xadiidba waxay sheegeen qofka diida sakada inuu tarhiib badan leeyahy cabsigelin badan aladiina yaknizuuna adahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fii sabiili اllahi fabashirhum bicadaabi aliim yowma yuxmى calayha fii naari jahannam fatukwى biha jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum hada ma kanaztum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun arrin aad u adag weeye wixii oo balballaadhan oo safeexada ah ayaa loo dhiibaya aayaad iyo axaadiis badan ayaa ay leeyihiin oo lafdu zakaa inta uu qur'aanka ku soo arooray dee adiga arkay boqol wax ku dhow axaadiidta rasuulkuna way badantahy sala allahu calayhi wasalam wayna hor yaalaan xukmu maanici zakaa qodobka toddobaad mubaaxidkeeda ka mid a qofku haddii uu sakada diido la dayn maayo u adiga arki doono abubakar oo dhaaranaya cumarna u leey ka dhin may may dagaal baan ku qaadaya markaa la dayn maayo dowladda islaamka iyo dadka muslimiintu saka diidayaasha way isdul taagayaan ilaahay ogolay siinayaanay ka soo qaadayaan marka la yidhi nebiga adeerkaa cabaas baa diidayna wuxuu ihi waanaynu ka qaadaynaa waanaynu ku labalaabaynaa marka cuquubo qofkaasi waxa uu leeyahy dunyawiya iyo mid ukhrawiya cuquubada dunyawiga ah aayaadka iyo axaadiidta aynu akrinay baa ka mid a cuquubada dunyawiga ah uu leeyahayna waxa weeye maaliya wa badaniya cuquubo xagga jidhka ah oo ah in la dilo hadduu idha igumabay waajibina gaalnimaa loo dili hadduu idhaahda adeer kama maarmee bahashaa bixin maayana islaamnimaa looga soo qaadaya walaala dagaalamaya isagoo dee macnaha caasi weyna cuquubo badaniina way maaliina way jirtaayo waa la ganaaxi ganaax baa loo raacin waa lagu labanlaabi sidaa xadiidkaas uu sheegaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam sekada waxyaabaha laga bixiya ilaa lix shay weeye aynu arki doonno kitaabkaa inoo tirin meelaha lagu bixiyana waynu arki doonaa qaybay leedahay sekadu maaliya wa badaniya seke xagga maalka ah iyo seko xagga jidhka ahoo sakaatufdrigiya shuruudu sixa wa shuruud alwujuub ayay leedahay oo qodobka labiyo tobnaada shuruud marka qofka laga hela ay ku waajibto iyo shuruud daa haddii laga waayo kuma waajibayso iyo shuruud marka laga helo ay qofkii inuu bixiyaa ka ansaxayso sekadu waxa ay leedahay dad aan la siinayn iyo dad la siinayo waxay leedahay kitaabka iyo baabkan marka laga warramayo baabab kaloo raaca oo sadaqadii sunnaha ahayd iyo birigii iyo samafalkii anna fi lmaali xaqan siwa zakaa inay jiraan waxyaabo kale oo raaci kara sekada soo raaci karo waajiba oo masaariiftii iyo dadkii baktiya ee wixii la siinayay iyo martida xaqoodii iyo jihaadka xaqiisii iyo waxyaabahaas oo dham waa waa wujuubun fi lmaal aw maa yajib fi lmaal hayra zakaa wax kale oo aan sekada ahayn oo maalkii ku waajibaya inuu jiro baababkaasina way raacaan intaa haddii aynu kaga soo qodobka shan iyo tobnaad waxa weye atharu zakaati fi xayaati alaakhiri waalmucطi raadka ay sekadu ku leedahay qofka bixinaya iyo ka qaadanaya bulshada islaamka ah waxay raad ku leedahay qofka bixinaya inuu ilaahay kaga nadiifiyo waxaa la yidhaha bakhaylnimada bakhaylnimada ayaa ay ka nadiifinaysaa qofkii marka uu bixiyo bixiyo bixiyo dawada bakhaylnimadu waa sekadood bixiso bakhaylna laguma tilmaamo qofku hadduu waajibaadka bixiyo xataa ayaan sunnaba bixinin waxa ay raad ku leedahay wanaagsan qofka bixinayo raadkaasoo ah tadriib cala alinfaaq yatadarab cala alinfaaq qofkii bixinayay wuxuu la qabsanaya waxbixinta mar hadduu faralka bixiyo sunna inaanu bixiyaa laga yaaba hadduu faralka diido sunnana bixin maayo mar kasta oo qofku uu bixiyo bixiyo bixiyo sekada sunniina wuu sahlanaanaya raadka saddexaad ay ku leedahay waxa way shukru linicmati illaahi subxaana ilaahay nicmadiisii buu addoonku u mahadnaqaya ilaahay isaga u dhiibay baa yidhi boqol kiiba labiyo badh ka bixi ama waaxid calaa arbaciin ilaahay waa kuu mahad buuha uu bixiyey markaa ilaahay buu u mahadnaqay raadka ay ku leedahay dadka qaadanaya sekadu iyo mujtamaca la siinaya waxaa ka mid a annaha tujlibu lmaxaba waxay soo jiidaysaa kalgacal oo waxaa la yidhaha jubilat ilanfusu bixubi man axsana ilayha wa bibuqdi man asa'a ilayha qofka bani aadamka waxaa iskaga abuuran cidda wax siisa inuu jeclaado ee u samafasha markaa dadkii sekada la siinayay cidda siinaysa iyo ganacsatada iyo maalqabeenka way jeclaanayaan waxaa amaradeeda iyo raadkeeda ka mida mujtamaca dhexdiisa waa sabab liducaa'i waasalaati cala almucti qofkan sekada la siiye waxay sabab ugu noqonaysaa in lagu saliyo oo loo duceeyo nebi maxamed baa ku saliyey allahuma salli calaa aali abi awfa salligii rasuulka iyo ducadiisi baa lagu helay waxaana aadaabta ku jirta qofka markaa sekada laga qaado ama dowladdu ha ka qaado ama shaksi ha ka qaado in loo duceeyo on loo dhagoolaynin oon la huruufin edabdaray noqonaysaa iyo anshixumo insaankii sekada qaadanayay isagoo afka buurayao qawadaya oo qumumcula hadduu ka qaato qofkii jazaaka allahu khayra wabaaraka allahu fiika waaxsana allahu ilayk waa inuu duceeyaa siduu nebiguba ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam raadka ay ku leedahay mujtamaca dhexdiisa waxaa ka mid a sababun lidifaaci maa lilmucti qofkan sekada bixinaya xoolihiisa in la ilaaliyo oo la difaaco sabab bay u tahay masaakiintaa hareera jooga mid waliba hoostaasu ka eeganaya wuxuu leey maa sha allah sekadii baa soo dhow dabeetana hadduu tuugxadaya iyo haddii qola dhacaysa iyo difaac baa loo taagan yahay ile maalka maal bay ku leeyihin shuraakay ku yihin inaan had iyo jeer la dayacayninna waa ogyihiinoo ishaasay ka eegayaana waxay leedahay waxay leeyihiin xoolahani waa xoolihii sekadiiyo sadaqada laynaga sii jiray marka ma ogolin inay cili qaadato marka gaadhkiiska dadka lehe difaacaya way badan yihin oo dadka sekada ka qaatay iyo sadaqadoo dhan qodobka raadka aahaarteeda ka mid ah sideedaad waxa weeyaan waa akbar masder iqtisaadi lilkhasaana almaaliya dhaqaalaha waa dakhliga ugu weyn ee muslimiintu ay leeyihiin ee maaliyadooda iyo qasnadooda kusoo shubmaya waa faa'iidadiina waa la sakaynayaa raasamaalkiina waa la sakaynayaa labadiiba waa la sakaynaya macaasha almacaash ma aha iyo cashuur yaroo kooban ma aha laakiin waxa weeyaan faa'iidadii iyo raasamaalkii labadaba waa la sakaynaya wixii uu qofku hayay oo dhan wixii dee lixda qole lixda shay aynu arki doono marka sideedaa shay iyo ka badani waxay ka mid yihiin dhinacna waa xikmadihii iyo asraartii dhinacna waa raadka ay qofka bixinaya ka qaadanaya mujtamaca intaba ku leedahay waxaa jira arrin kale oo iyaduna culimmadu ay aada uga hadlaan oo ah inay aada uga faa'iido badantay aan lana barbar dhigi karin waxa ay ku faanaan dowladuhu casrigan ay yidhaahdaan jiritaanka dowladda iyo ummadda ayaa ku salaysanoo cashuura inaanay isbarbar iman karaynin qodobo aada u fara badan ayaa keenaya oo markaa muujinaya inaanay seke iyo cashuuri isku mid ahayn ee sekadu ay dhinac walba uga faa'iido badantay sidaa ilaahay addoommaha u jireeyey subxaanahu wa tacaala bulshada meesha wada deganna qaybta muslimiintana waxaa ku waajiba sekada muwaadinka labaadee gaalada ee sharcigeennu xukumaya ina hoos joogana cashuur baa laga qaadaya iyagana madaxooda ragga lab ee qaangaarhka ah ayaa cashuur laga qaadaya inahaasaynu kusoo ururin karnaa mabaaxith xawla haadihi zakaa kitaabu zakaa marka qodobada aynu ka hadalnay buu midba mar sheekhu ka warrami doonaa can abi hurayra qaala wuxu uhi lamaa twufiya rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kolkii nebi moxamed ifka uu ka tegay la oobsaday istukhlifa abu bakrin bacdah abu bakr sidiiq baa khaliif laga dhigay oo khaliifa madax laga dhigay wa kafara man kafara min alcarab waxaa gaaloobay dadkii gaaloobay carbeed qaala cumar bnu khadaab liabi bakr cumar binu khadaab baa abubakar ku yidhi markuu abubakar yidhi dadka waan la dagaalamaya kayfa tuqaatilu nnaasa dadka seed ula dagaalamaysa waqad qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam iyadoo rasuulka ilaahayna uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa dadka waxa lay faray inaan la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah jeeray ashahaadanayaan faman qaala laa ilaaha ila allah qofka ashahaatee tawxiidka ku dhawaaqa casama minii wuu aniga wuu iga ilaaliyey maalahu maalkiisa inaan dhaco wa nafsahu naftiisana inaan dilo ilaa bixaqi xaqiisii mooyaane oo markaa dee wixii xaq loogu yeesho waa laga jari wa xisaabuhu cala allahi caza wajal xisaabtiisana ilaahay bay saaran tahayoo wixii u hooseeya ilaahay baa ka xisaabin marka dee halkan waxaa lagu xusay in qofkii ashahaadanaya la nabadgelinayo ashahaadadiina way wadaa sideed u u laynaysaa marka dadkani waxay ku gaaloobeen sekadii bay diideen laakiin sida kale way ashahaadanayaan faqaala abubakrin baa wuxu uhi wallaahi baan ku dhaartay la uqaatilanna waan la dagaalamaya man faraqa bayna asalaati waazaka qofka salaadda iyo sekada kala kaxeeya yidhi anigu waan tukanayaa waan ashahaadanaya waan tukanayaa wax seke la yidhaahdana ma bixinayo faina azakaata xaqu lmaal sekadu waa xaqa xoolaha salaaduna waa xaqa jidhka labadii isku lifaaqna qur-aanku mar walba aqiimuu salaata waaatu zakaa aqaamuu salaata waaatow zakaa khabar iyo amar labadaba qur-aanku uu isku raaciyey sekada iyo salaada muminiinta markuu ilaahay ammaanaya wuxuu leeyahay sekaday bixi salaaday oogaan sekadana way bixiyaan markuu amrayana waxa uu leeyahay sekada salaada tukadoo sekada bixiya salaadana ooga sekadana bixiya amar iyo ammaan labadiiba ilahay wuu isku raaciyay marka labadaa qur-aanku isku lifaaqay ka kala dheegay aniga dagaal bay iga taagantay bu wuu sii dhaartay wuxu uhi wallaahi low manacuunii ciqaalan hadday dabar ii diidaan dabar xadhig ay xoolaha soo raacin jireen kaasoo kaanu ay ahayn yu-adduuna ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka kuwa u geeya ay ahaan jireen berigii hore laqaataltuhum calaa mancih waxa aan kula dagaalamayaa diidmadiisa diidmada ay diideen dabarka ah markaa waa haaya dabarku liiska sekada kuma jire laakiin wuu kusii xeel dheeraanaya dunyo kale iska daayo dabar baanan yeelayn buui fa qaala cumar bnu khadaab waxau ihi fa wallaahi baan ku dhaartae maa huwa arrinku ma ahayn ilaa an ra'aytu waxaan arkay buu ihi arrintiiba ay ku soo uruurtay allaha ilaahay oo caza wajal weynaayo wanaagsanaaye qad sharaxa u ballaadhiyey sadra abi bakrin lilqitaal abubakr laabtiisa ilaahay wuxuu ku qanciyey dagaal fa wallaahi maa huwa arrinkiiba ma noqonin ilaa inaan ilaahay uun baan arkay inuu laabtiisii ku qanciyey abubakr dagaal qaala wuxuu uhi facaraftu waxaan gartay annahu lxaq go-aanku gaadhay abubakr inuu xaq yahay igana fiqi dheer yahay iyo faham badan yahay go-aankiisuna inuu sax yahay baan gartay waa kaa dabeedna saasay asxaabtu ku raaceen dagaalkii yurub intoo la joojiyey baa murtadiintii lagu dhaqaajiyey ilaa laga jibbo keenayo tubtii ay ka baydheen lagu toosinayo inta badanna carab way baxday maka iyo madiine iyo meel koobanoo hajaro la yidhaahda iyo inaha ayaa ku soo hadhayba islaamka intoodii badnayd way ridoobeen waa gaaloobeen qaar markaa sekada diiday oo maaragtay salaadiiyo sii wadaa shahaadada iyo qaar kaba baxayba islaamka qaarna musaylimatulkadaab kii la odhan jiray nebinimada sheegtay ee xaggaa bariga iyo riyaada gaarkeeda iyo meelahaasi ahayd ee halkaa ka soo baxay waktigii nebigaba uu jiray kaasay qolana raaceen marka xadiidku waa saxiix bukhaari iyo muslim baa wariyey laakiin qowluh ciqaalan shaadun weeye walmaxfuudu canaaqan sida markaa maxfuudka ahee sugani waa in canaaqan la idhaahdo canaaquna waa waa waxarta yar waxarta yar ugeybka ah riyaha ahee dhalatay weeye markaa canaaq marka la idhaahdana waxaa laga faa'idaysanayaa in naylaha yaryar iyo maqashu iyo waxaruhu ay ku biirayaan waxa sekada laga bixinayo dee waxay ka dhigan yihiin waa macaashkii xoolaha raasamaalka iyo macaashka waa la sekeeyaa ganacsiga xoolaha noolna raasamaal raasamaalkooda waa kii sii jooge waaweynaa kuwa dhashayna waa faa'iidadii marka hadday konton ari ama afartan ariahoo rimana marka ay dhalaan iyagii ay dhintaan oo afartankii yaryaraa soo hadhaan mid ka midun baa laga bixinayaa kuwa yaryare markaa soo hadhay xadiidkaasi markaa wuxuu inoo muujiyey xukumka sekada oo ah farad waxaa labaadoo inoo muujiyey xukmu maanici zakaa qofka sekada diida xukumkiisa iyo waxa laga yeelaya oo ah in lala dagaalamayo oo aan la daynayn can abi can abi hurayrata fi hada alxadiidi qaala abu bakrin ina xaqahu addaau zakaa qofkan xaqiisa saarani waa inuu sekada bixiyo xaqiisiina muu bixin wa qaala riwaayada wuxuu uhi ciqaalan صaxiixu walaakinahu shaadun bihada lafdi kama taqadam in ciqaal la yidhaahdaa waa shaade canaaqaas ayaa maxfuuda baabu maa tajibu fiihi zakaa qodobadii mid ka mida weeye maalkee laga bixiyaa sekada xoolo oo dhan lagama bixiyo sekada waxyaabo badanoo xoolo ah baan laga bixinin sekada xoolaha sekada laga bixiye islaamku uu sugay ee adilada leh ayaynu arkaynaa waxaa usoo horeeya markaa almawaashi xoolihii noolaa wuu isku dhexoodayaa طabcan can abi saciid اlkhudriyi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau uhi laysa fii ma duuna khamsi dawdin shan geela wax ka yar kumay waajibin sadaqatun seko dawdku waa tuldaha shan tuldood oo geela walaysa fii maa duuna khamsi awaaqin shan wuqyadood oo lacag ah wax ka yari kuma sadaqatu kumay waajibin walaysa fii maa duuna khamsati awsuqin shan ratirar oo raashina wax ka yar sadaqatu kumay waajibin markaa sadaqada geelu waxay ka bilaabmaysaa shan neef sadaqada lacagtuna waxay ka bilaabmaysaa shan wuqyadood sadaqada raashinka baxe ee la quuto ee firida ahee la kaydsan karo iyaduna waxay ka bilaabmaysaa toban kiintaal ama shan awr waa wax ku dhow hal tan ku dhow weeye laakiin aan gaadhayn waxau ihi waa awsuq jamcu wusqin walwusqu situuna gharaaman waa lixdan lixdan situuna saacan lixdan saac weeye wusqigu saacina waa laba kun iyo laba boqol ama laba kun iyo saddex boqol oo garaam meelahaa marka laba kun iyo saddex boqol oo garaam ayaad ku dhufanaysaa lixda can ibraahim qaala waxau uhi alwasqu situuna saacan makhtuuma bilxajaajiy iyadoo lagu shaabadeeyey xajaajiga xajaajigaasi mashaabad buu ahaa ma wax lagu talaa buu ahaa curfigii waktigaa jiray wax lagu moorgareeyaa buu ahaa waa iska hadalka ibraahim النخعي baab الكنزi ma huwa waba زakاة الxoley knziga kaydka la helo ayaa isagana laga bixiyaa zakada wixii kayda qofku kaydsanayo sekadii xulida la odhan jiray ama xuladii dumarku isku qurxin jireen iyo sekadeeda si kale haddii loo dhigo waxa weeyaan xullida dumarku qalabka isku qurxiyaane dahabka iyo lacagta iyo kiisa badana kaydka ah in sakadii laga bixinayo amaba khilaafka ku jiraba had iyo jeer qalabkaa dumarku ay isku qurxinayaan ee dahabkiiyo lacagta ah aqwaasha culimada laga bixinaya laga bixin maayo iyo bal hadda adilada ay ka qaadanayaan ka faa'idaysteen baabu lkanzi maa huwa kanzigan qur-aanku uu sheegay la yidhi ilaahay uhi waladiina yaklizuuna adahab kanzigaasi waa noocee sekada xullidu se xukum maa xukmuhaa waxaanay isku qurxiyaan sekadiisii waa xukunkeedu ma waajibba mise waa maya can cabdillaahi bni camr bni caas ana imra'atan atad rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam gabadh baa nebiga u timi wamacahaa wamacaha bnatun laha waxaa la socotay inan yaray dhashay wa fii yadi bnatiha inanteeda gacanta waxa ugu jira masakataani khaliidataani min dahab laba shuwaal burburan oo dahaba fa qaala lahaa nebigu waxau ku yidhi gabadhii atu'addiina zakaata haadaa dahabkan sakadiisa ma bixinaysa qaalat laa ma ma bixinayabad qaala markaa nebigu wuxuu ihi ayasuruki miyuu ku farax gelinaya an yusawiraki illaahu inuu ilaahay kaaga dhigo bihimaa labadoodan yowma alqiyaamati siwaara siwaarayni laba shuuli oo min naar naarah qaala wuxuu uhi fakhalacatumaa way siibtayoo fa alqatumaa waxay u soo tuurtay ila اnabiyi salى اllahu calayhi wasalam rasuulka wa qaalat waxay tidhi humaa labadani lilaahi caza wajal ilaahay baa iskale walirasuulihi baa iskale rabbi iyo rasuul halkay gu talinayaan iyagaa yaqaana anigu soo dhiibaya maxaa laygu naarin marka culimmadu waxay leeyihiin dee bahalkani naar keenyaaba gol haddii laga bixin waayey sekadii naarna uu keenayo waxa qofka lagu naaray waa waajib uu ka tegey ilaa waxaa ahayd alfardu aw alwaajibu maa yucaaqabu calaa tarki wa yuhaabu calaa ficlih waajib waxaa la yidhaahdaa shayga haddaad ka tagto ilaahay ku ciqaabayo haddii aada samaysana ajri aada helayso waannaflu aw isunnatu maa laa yucaaqabu calaa tarkihi wa yuhaabu calaa ficlih waa shayga haddii aad ka tagta aan lagu cadaabayn inaad dee guud ahaanba u diidda mooyaane haddii aada samaysana ilaahay ka abaalinayo tacriifkii usuuliga ahaa ayaabuu soo hoosgelayaa dee naar baaba la geliyay marka waxaa naar lagu gelinayaa ma sahlana qaala sidaasi baa markaa daliilkaasi bay soo qaatay qolyaha le waa ku waajibaya can ummi salamata qaalat waxay tihi kuntu albasu waxaan xidhnaa awdaaxan min dahab dahab sifadaa leh waa mid isaguna dee waasic ah oo yaro kororhsan faqultu waxaan yaa rasuula allahi akanzun huwa ma kaydkii qur-aanku sheegee qofka lagu cadaabayaa faqaala wuxuu yihi maa balaqa waxa gaadha an tu'addaa zakaatu in sakadiisa la bixiyo fazukiya la sakeeyo falaysa bikanzin maaha kaydku qur-aanku kadeedkiisa sheegay ee ilaahay naar inay ka imanayso uu sheegay kayd lama yidhaah kaydkii ceebaysnaa maaha kaas kol haddii waxaba sekada aad ka bixiso marka xadiidkan dee jawaabtiisa waxaa laga qaadanayaa kanaad haysay awdaxda haddaad ka bixiso sekadiisana laguguma cadaabayo haddaad ka bixin weydana kanzigii qur-aanku sheegay qofka lagu cadaabay buu noqonaya kaasina waa mid labaad oo ku buuxiyey can cabdillaahi bni shadaad bn اlhaad annahu qaala dakhalna calaa caaishata zawji الnabiyi salى اllahu calayhi wasalama faqaalat markaasaa waxay tihi caaisha dakhala calaya rasuulu اllahi salى اllahu calayhi wasalam rasuulku wuu noo soo galay anigu ii soo galay fara'aa wuxuu ku arkay fii yaday labadayda gacmood fatakhatin min wariq fargallo waaweyn ama faraatiyo lacag ah fa qaala wuxu uhi maa haadaa yaa caaisha caaisha waxaan maxay ahaayeen maanta soo beeraan kugu arkaa fa qultu waxaan idhi sanactuhunna dee waan soo sameeyey atasayanu laka yaa rasuula allah aniga oo isqur isugu kaa qurxinaya fa qaala wuxuu uhi atu'addiina zakaatahun waxaan fargalladan buurbuuran sekadooda maad bixin qultu laa mee ma bixinayo aw maa shaaa allah ama wuxuu ilaahay doonay baan ku jawaabay waxaa laga yaabaa jawaabtii inay markaa ka yar shakiday ereygaa hore qaala wuxuu uhi huwa kani xasbuki min annaar naarintanaaba kugu filan haddaad sakada ka bixin weydo naarintanaaba kugu filan hadaana wax kalaba lagu naarin marka saddexdaa daliilba waxay xoojinayaan sakadii dahab iyo lacagba in laga bixinayo wixii ay dumarku isku qurxinayeen jumhuur اfuqahaa wاlculamaa waxa ay ku tegeen inaan laga bixinayn sekada ay markaa dumarku isku qurxinayaan axaadiidtanna way ka jawaabayaan oo maalkan caaishoo kale waxa ay leeyihiin dee hablo ay markaa mas-uul ka ahayd oo wax badan lahaayoo xullidaas may bixin jirin sida waalidka ah asxaabta aahaar badan bay ka soo arooriyaan asxaab badan oo kaydkaa haystay oo aan bixin jirin waxaa kaloo iyadana ay ku jawaabayaan xaaskiisii uu gacantiisa ku tababaray nebigu calayhi salaatu wasalaam inay shay farada diiddo meesha ma qabanayn saxaabiyadda horena laa may odhan karteen caaishana laa may odhan karteen laakiin waxaa laga doonayaa inuu yahay wax nafliya ama sabab kale unay tahay mooyaane dee seke may diideen oo seke dee waa waxay ay u abuurnaayeenba marka diidmadaa ay diiday waxa ay ka jawaabaysa lahayd iminka diyaarumayhi inuu wax sunnaa yahay oonay faral diidaynin ayaa meesha laga fahmayaa bay leeyiin aada uga adiladaa way ka jawaabaan saa daraaddeed baa dee masalada la isku khilaafay oo qaarkoodna xadiidkaa hore xasanka abaa bay daciifiyaan ee gabadhu ay usoo tuurtay nebiga calayhi salaatu wasalaam masale khilaafiya way khilaafkeedu macruuf yahay laakiin wuxuuna xusid mudan uun dee inta ay gashanayso un weeye inta la isku khilaafsan yahay wixiise dhigaal ah bedlada ay gashanayso mooye bedladaha kale dhigaalka ah iyadu waa kayd oo qofku iska bixin doonaa khuruujan min alkhilaaf si uu qofku uga baxo khilaaf kale inuu iska bixiyaana way wanaagsan tahay marka uu bixinayana waa inuu dahabnimo ku bixiyaa dahabluhun baad ugeynaysaa waxaagoo dhan waad wada miisaanaysaa inta seke ahee ka go-aysa ayuunbaad isaga dahabnimo kaga soo iibinaysaa dadkii lahaa unbaad udhiibaysa qowlka raajixa waa caynka sida xoolaha nool dhogor looga bixiyo dahabkaagana waa inaad dahabnimo ku sakaysaa kaagan jajabi maaha iska hayso laakiin inta garaam iyo riigo ee sakahaan ka waajibaysa intood dahablaha ka iibiso markaad miisaantay kadib si markaa dadkii xaq u lahaa oo ku wareeji baabun fii zakaati assaa'ima waxyaabahay markaa sakada ku waajibaysa waynu soo aragnayoo dee midi waxa uu ahaa lacagtii iyo raashinkii iyo xoolihii noolaa iyo sakadii dahabkiiyo lacagta iyo xullidii marka dib haddana wuxuu ugu noqday kaa hore xadiid kooban buu haaye si far si faahfaahsan waxaa loo sheegaya sakadii laga bixinaya saa'imada saa'ima almaash waa waa sifatu limawsuufin maxduuf taqdiiruh fii zakaati almaashiyati asaa'ima xoolaha nool ee foofah markaa mawsuufkii buu ka tego sifadii buu qaatay macnaheedu waxa weeye xoolaha nooleen foofin seke laguma leh geelii iyo macnaa awrtii iyo dibidii iyo wixii haba xoolo badan ba haadeena kol hadday shaqaynayaan iyaga laguma leh can xamaadin qaala wuxuu uhi akhadtu min humaamata bni cabdillaahi bni anasin kitaaban ninkaa kitaab baan ka qaaday zacama wuxuuna sheegay anna abaa bakrin katabahu lianas qoraalkan abubakar baa u qoray buuhi anas wa calayhi qoraalkaa waxaa saaraa khaatimu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fargalkii rasuulka macnaa shaabadii nebiga xiina bacaahu markii uu nebigu diray anas musadiqan isaga oo soo ururinaya sekada musadiqa waxaa la idhaahdaa qofka soo ururinaya sekada wa katabahu lahu wuu u qoray fa idaa fiihi qoraalka nebiga waxaa ku yaala haadihi fariidatu sadqa waa sekada qadarkeedii qadaradii cayinaa ee ilaahay uu ku waajibiye rasuulka la faray qoraalkan uu kusii sameeyey nebigu saynu xadiidka dambe ku arki doono isagoo qoray oo doonaya inuu gobolada iyo dadka wakiilada gobolada u diro ayuu geeriyooday rasuulku sala allahu calayhi wasalam seeftiisuu ku faylgareeyey markii dambena abubakar baa faafiyey oo ummadda sii gaadhsiiyey marka qoraalku waa mid uu nebigu sameeyey waa lagu xisaabtamaya markaasoo dee qowlkii iyo go-aankii rasuulka weyn alatii faradahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa ku waajibiyey cala lmuslimiin nebiguna keligii waxma waajibiye allatii amara allahu caza wajala biha nebiya ilaahayna nebigiisu amray abubakar arrintan markuu qorayo waraaqdii rasuulkaa shaabadaysnayd uu ka qorayo wuu xawilayo inuu rasuulku dadka ku waajibiyey buu sheegay rasuulkana inuu ilaahay amray ayuu sheegay oo shaarica xaqiiqiga ahi waa ilaahay sharci dejiyaha shaarica majaaziga ah ilaahay kasii wakiilkiina waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo marka hore waxa weeyaan faradahaa rasuulu ullah waxaa kusii xiga alatii amara allahu caza wajalla biha nebiya rasuulku wuu jidayey rasuulkana waxaa faray ilaahay faman su-ilahaa min almuslimiin qofka muslimiinta ka midee la weydiiyey qoraalka nebiga waxa ku yaala calaa wajhihaa habkii ay ahayd loo weydiiyo falyucdiha ha bixiyo amarkaasaa yaala qoraalka waxaa ku jira dadkaa la tusaya waa loo qaybinayaa qofka sidii ay ahayd loo weydiiyo ha bixiyo waman su-ila fowqahaa wax ka badan qofka la weydiiyey intii lagu lahaa falaa yucdih yuu bixinin siyaadada oo hadiidu xaq buu leeya waa dulmi markaa falaa yucdihi waxaa lagu fasirayaa siyaadada yuu bixinin fowqaas ama falaa yucdihi qofkan ziyaadada weydiiyey waxba u dhiibin adiga kuu dhiibi maayo ammaano daraa kaa time iska tagaydha markaasaa dabeetana waxa uu bilaabay inuu ka warramo geela sekadiisii iyo adrhigii intaas oo socotoo dham intaasay u taagantah loodii kuma jirto fii ma duuna hamsin wacishriina min alibil shan iyo labaatan wixii ka yar ee geela alghanamu aibaa yajib fiihi alghanam ari baa ku waajibaya waa khabar muqadama iyo mubtada muahara alghanamu arigu fii maa duuna hamsin wacishriina min alibil wuxuu ka waajibaa shan iyo labaatan wixii ka yar geela ari baa la bixiyaa fii kulli khamsi dawdin shaatun shantii neefe geeliyaba geelaba waxaa laga bixinaya neef adhaya faidaa balagad khamsan wa cishriina fa fiiha bintu makhaadin marka shan iyo labaatan gaadhana waxaa la bixinayaa qaalin laba jira oo geelah ilaa an tabluqa khamsan wa halaaثiin ilaa ay geeli gaadhayso shan iyo soddon waa qaalintaasun fain lam yakun fiiha bintu makhaadin fabnu labunin dakar haddii geelii aanu ku jirin qaalin laba jire aanay ku jirin qaalin saddex jira baa la bixinaya sidaynu inagu u tirsanno da-da ayaa carabtuna ay u tirsan jireen sharciguna ku sugmay oo ah neefku inuu soo jiro mata laba jirkaoo kale sanad horey soo dhammaysanaysa kii labaad baa u bilaabmaya ka saddex jirkuna laba sano hor u dhammeeyey kii saddexaad buu dhowr bilood ka galay oo innaga da-du waxay isbaddeshaa marka gugu do-o ee roobku do-o waktigaasaa la yidhaahdaa sanadkii labaad uu neefku galo ayaa da-du isbedeshaa faidaa balagat sittan wa halaaثiina fa fiiha bintu labuun geeli markuu lix iyo soddon noqdo qaalin saddex jira wey marka waxaad arkaysaa tiraa u dhexdhexaysa oo laga soo bilaabo shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon waa tiro intee leeg baa udhaxaysa toban neef tobankaasi waxba may soo kordhin lix iyo soddon markuu gaadhaa buu isbedelaya awqaas bale waqsigaas qadarkaa u dhaxeeya ayay mawaashidiiyo xoolaha nool leeyihin laakiin waxyaabaha kale lacagta iyo wax kastoo siyaada qadarkiisii baa lagu xisaabtamaya ilaa hamsin wa arbaciina ilaa shan iyo afartan waa qaalintaas saddex jirkaa faidaa balaqat sittan wa arbaciina markuu geeli lix iyo afartan gaadha fa fiiha xiqatun daruuqat ljabal qaalina farjira baa ku waajibaysa oo awrku abaahii karo oo goli markuu barwaaqacun yahay ee neefka kobaciisa iyo koritaankiisu hagaagsan yahay ama degdego qaalinta afar jirka ahi way abahon kartaa sida caadigaa shan jirku ku rimaa ilaa sittiin ilaa lixdankaas ilaa intuu geelu lixdan gaadhayo waxaa la bixinayaa qaalin afar jira faidaa balaqad ixdaa wa sittiina fi fiiha jadaca geelu kol haddii uu lixdan dhaafo koob iyo lixdan uu gaadho waa qaalin jadaca midilka jabise wey shan jira ilaa hamsin wa sabciin ilaa shan iyo toddobaatan halkaana waxaad arkaysaa tiradii inay sii badatay waqsiga ahayd faidaa balaqa sita wasabciin markuu geeli gaadho lix iyo toddobaatan fa fiiha ibnata labuun waa laba qaalmood oo saddex jir ah ilaa tisciin ilaa sagaashanka labadaasaa soconaya faidaa balaqat ixdaa watisciin geeli markuu koob iyo sagaashan marayo fa fiiha xiqataani daruuqata alfaxl waxaa markaa ka waajibaya laba qaalmood oo shan jira afar jira oo awrku abaahi karo ilaa cishriina waa mia ilaa boqol iyo labaatan faidaa zaadat calaa cishriina waa mia geeli marka uu dhaafo boqol iyo labaatan geel kadina weeye oo dhaafay boqol iyo labaatan fa fii kulli arbaciina bintu labuun afartan kasta waxuuna laga bixinayaa qaalin saddex jira wa fii kulli khamsiina xiqa konton walbana waxaa laga bixinayaa qaalin shan jira qaalin afar jira baan leeyahay afartan walba waa qaalin saddex jira konton walba waa qaalin afar jira markaa haddii aad eegto boqol iyo labaatanka dee waxaa laga bixiyey laba qaalmood laakiin waa markay tiradu intaa dhaafto faidaa zaadat calaa cishriina waa mia fa fii kulli arbaciina bintu labun wafii kulli khamsiina xiqa markaa iminka boqol iyo labaatan baad dhaafisay waxaad ka dhigtay masalan boqol iyo soddon muxuu ka kooban labadii tiraba waa laga helayaa oo boqol iyo soddonkii waxay noqonayaan laba afartan iyo hal konton taasumaa lagu wadayaa markay boqol iyo afartan noqdaanna waa laba konton iyo afartan boqol iyo lixdan saasubaad wadaysa fa idaa tabaayana markay isweydaabtaan asnaanulibili geela da'diisii fii faraa'id sadaqaat iyo sadaqada qadarkeedii sadaqada qadarkii laga doonayey iyo da'dii geela ayaa isweydaartay waxay isku weydaarteen neefkii laga doonaya aanu qofkii hayn tabaayunku waa takhaaluf waxay isweydaartay asnaanu libil geela jooga da'diisii fii faraa'id sadaqa sadaqada qadarkeedii bu weydaartay neefkaasaa lagaa doonayaa musadiqii socdee sekada uruurinaya baa yidhi kaasaa laga doonaya lagaa rabaa kii kalena wuxuu idhi tabaayun baa jiro kuwaan hayaa kaad iga doonaysa ma aha maxaa la yeelayaa faman balaqat cindahu sadaqatu ljadaca qofka geeli agtiisa gaadhay uu yahay qaalin ilka jabisay lagu lahaa shan jira walaysat cindahu jadaca ma haya qaalin shan jira wa cindahu xiqa laakiin wuxuu hayaa qaalin afar jira waxba lagu kalifi maayo soo iibi tushan jira fa inhaa tuqbalu minhu waa laga qaadayaa tan afar jirka ah wa an yajcala macahaa waa inuu iyadana raaciyaa shaatayni laba neef oo adhaya in istaysarataa lahu hadday u sahlayin qaalintii afar jirkaadi waa tan kabitaan baan samaynayaa labadaa neef adhayana waan raaciyey buu leeyahy aw cishriina dirhaman ama labaatan dirham markaa neefka adhayaa toban dirham ahaa oo lacaga sidaas weeyo kan waxaa la jubraan kabitaan weeye oo marna waxaa loo kabayaa seka ururyaha marna waxaa loo kabayaa qofka laga qaadayo ayaa loo celinaya waman balaqat cindahu sadaqat lxiq qofka sadaqadii xikadaha xiqada haya macnaha waxaa lagu lahaa afar jir walaysat cindahu xiq wa cindahu jalaca wuxuu hayaa isagiibaa afar jir haya ayaa shan jir haya afar jirna waa laga doonaya fa inaha tuqbalu minhu waa laga qaadayaa qaalintaa tii ku waajibtay ka weyn ee shan jirka ah wa yucdihi lmusadiqu seka ururiyii wuxuu siinayaa cishriina dirhaman aw shaatayni labaatan dirham aloo laba neef oo adhaya macnaha kolkii horena kabitaanka waxaa samaynayey qofka sekada bixinaya iminkana isagii baa loo celinaya dheeraadka kala socda neefka waman balaqat cindahu sadaqat xiqa walaysa cindahu xiqatun qaalintii ku waajibtay ee afar jirka ahayd ma hayo wa cindahu ibnatu labuun wuxuu hayaa saddex jir fa inahaa tuqbalu waa laga aqbali marka taasina waxaa laga fududeeyey jubraankii ama kabitaankii uu raacin lahaa waa laga fududeeyey xaaladda ah yajcalu wayajcalu macahaa shaatayn in istaysarataa lahu aw cishriina dirhaman waman balaqat cindahu sadaqat markaa uu kabaya wey
riwaayadana waa inuu kabayo inta ziyaadadaa sheegaysa ومن بلغت عنده صدقة آه، بنت لبون waxaa lagu leeyahay sadaqadiisii ku waajibtay waa saddex jir walaysa cindahu xiqa fainaha tuqbalu minhu wayucطiihi lmusadiqu cishriina dirhaman aw shaatayn xiqa unbuu hayaa markaa wixii uu haya una aw shaatayn waman balaqad cindahu sadaqatu ibnati labuun waxaa lagu leeyahay qaalin saddex jira walaysa cindahu ilaa bintu makhaad fainaha tuqbalu minhu waa laga aqbalayaa washaatayni laba neef oo adhi aw cishriina dirhaman buu raacin waman balaqat cindahu sadaqatu ibnati makhaad waxaa lagu lahaa qaalin shan ji- eh, laba jira ina hooye uu ray walaysa cindahu ilaa ibnu labuun dakar wuxuu hayaa uun qaalin saddex jira fainahu yuqbalu minhu walaysa macahu shay markaa tan un weeta aan jibraanka lahayn walaysa macahu shay-un waxba la raacin maayo oo waxay isu dhigma qaalinka saddex jirka ah iyo iyo qaalinta laba jirka ah waman lam yakun cindahu ilaa arbacun qofka aan afar geela mooye shanba lahayn falaysa fiiha shayan waxba laguma leh ilaa an yashaaa rabbuhaa qof kale inuu doono mooyaane markaa qofka xoolihiisu aanay sakaga lahayn wuu bixin karaa wixii laga doonayay marka waa meelaha ay kaga duwan tahay sakadu cibaadooyinka kale oo cibaadooyinka kale waa tawqiifi sida loo dhigun baa lagu soconaya amaba siyaado iyo naqsi ma jiro laakiin shayga naqsiga iyo siya shayga siyaadada aqbali karaa waa sadaqada sida sekadoo kale oo qofkii iyadoon waxba lagu lahayn buu dee wax iska bixinaya wa fii saa'imati alghanam halkaa waxaynu kusoo dhaafnay geelii oo aada loo tafsiiliyey wa fii saa'imati alghanam adhigii foofayey waxaa lagu leeyay idaa kaanad arbaciina markay afartan tahay fa fiiha shaatun ilaa cishriina wa mia afartankii waa neef fadhiya ilaa boqol iyo labaatan aad buu u badanyay waqsigiisu waa saddex jibbaar ayaa laga ayaa midhkaasi u shaqaynaya ila waa adhi raafyara waa ka itaaliyada geeliye faidaa zaadad calaa cishriina wa mia adhiga hadduu boqol iyo labaatan dhaafo midh ku darmo fa fiiha shaataani ilaa an tabluga mi'atayn boqol iyo koob iyo labaatan laba neef baa bilaabmay ilaa laba boqol fa idaa zaadat calaa mi'atayn laba boqol bay dhaafto waa boq- laba boqol iyo kow fa fiiha halaatu shiyaah waxaa markaa waajibaya saddex neef saddexda neef waxay ka bilaabmayaan laba boqol iyo kow ilaa an tabluqa halaaa mia ilaa adhigiu saddex boqol gaadhayo saddexdaa neefun fa idaa zaadad calaa halaai mia saddex boqol bay dha ayuu adhigii dhaafa waa maxay saddex boqol iyo kow fa fii kulli shaatin fa fii kulli miati shaatin shaatun boqolkii neefba neefun baa ku waajibaya marka tiradaas waxay isku bedeshay boqol iyo saddex boqol iyo kow ayaa boqollada lagu xisaabtamaya halka geelana markii la gaadhay boqol iyo labaatan la dhaafay lagu xisaabtamayo cish- eh, arbaciinaadka iyo khamsiinaadka aadaabtii sadaqada ee waajibkahayd waa tan walaa yu'khadu fi sadaqati harima sekada lama qaadayo neef gaboobay miskiinkay dhib ku tahay walaa daatu cawaarin min alqanam neefkii cawarnaana lama qaadayo oo dee dabcan waa weyd neefka cawarani dhandhan baanu arkaynin daaqa dhinacaas oo dhan doogga ka baxay ma arkayo marka dhinacani hadduu abaar iyo abaartuunbuu cunaya dadku markay soomaalideennu qof naaxay arkaan baa waxay dhahan warma indhoolaad wax la cuntay ila wasladii iyo meeshii macayd arki maaye marka cawarnaan ama indhala-aan iyo waxay islaasimo weyd xulashadii dee ayaa meeshii ka baxday neefkan cawarani wuxuu aana u yahay eh, itaal daro sida neefkaa gaboobay oo kale masaakiinta la caamayn maayo walaa taysu lghanam orgaca adhiga la qaadi maayo oo u taagan qoodhii neefka qoodhaa adhi geel ishin adhi iyo ishinba neefka qoodhaa la qaadi maayo waxay dhib ku tahay maxay qofka xoolaha leh ilaa an yashaaa almusadiqu qofkii sekada bixinayay inuu doono mooyaane waa inagii nidhi musadiqa marna waxaa lagu sheegaa seke qaadaha marna kan kale ee bixinaya marka qofkii sekada ee, isagu bixinayay waxaa lagu lahaa maal neef dhexdhexaada ka u sarreeyaan bixinayaa buuli marka halkaa maxaa ka soo baxay waajibkii lagu lahaa wuu siyaadiyey dee salaadda muu siyaadin karaynin ragcad laakiin sekadii waa kan siyaadiye ogow sekada waxaa lagu lahaa neef dhexdhexaada anigu mid riman baan bixinayaa buuli awrkayga qoodheed baan bixinayaa buuli iyo sumalka lama odhanaya ah nagadaa kaa qaadi mayna siyaadadaas khayr allaha ku siiye noogu soo darwey waman tadawaca khayra fa ina allaha shaakirun caliim kol hadduu khayr soo kordhiyey zaada khayran walaa yujmacu marka aadaabtii taasi waa in lagu xisaabtamaayo qofkana aan la dulmin masaakiintana aan la dulmin waa qaacido u taallo wax sekada iyo habka loo bixinayo mar wal oo qofku xataa ganacsigii uu sekaynayo wax dhex waxa dhexdhexaadka ah ayaa isaguna uu ka bixinaya masaakiintana uu siinaya masaakiinta inuu caameeye maaha isagiina in la cusleeye maaha walaa yujmacu bayna muftariq lama kulminayo xoolihii kala joogay ee kala foofayey kala xerada ahaa walaa yufaraqu bayna mujtamic kii isku urursanaayee isku xerada ahaa ee isku foofka ahaana la kala kaxayn maayo sababtu iyaday tahay khashyata sadaqa seke ka cararkeed iyo ka cabsigeed ama seko raadsashadeed ayaa iyaduna dalaban lizaka dalaban dalaba sadaqa iyo khashyata sadaqa sadaqada raadinteeda oo uu raadinayo maaragtay ziya- s- da- eh, khashyata sadaqa iyo khashyata ziyaada Eh, macnaha dalaba ziyaada baan leehay qofkii sekada ururinaya isagoo siyaado doonaya labadan arrimood samayn maayo qofkii sekada bixiyeyna isagoo seke kacarara labadan arrimood samayn maayo maalan ninkii sekada ururinaya hadduu yimaado saddex neef saddex eh, qofoo adhigu isugu jiro oo adhigoodu boqol iyo labaatan yahay odhan maayo kala sooca oo mid walabo afartankaaga gooni ula bax mid walbana arbaciin baad haysataa neefkeen ma jiro mar hadduu isku xeran yahay isku sakoobay neefun baa lagu leeyahy sidoo kale ninkii arigiisu kana labaatan ugu jireen kana labaatan odhan maayo adna labaatan ka sooc adna labaatan ka sooc siduu sekada uga cararo laakiin mid walba sidiisaa lagu doynaya sidqiga iyo xaqiiqadun baa la raacaya wamaa man kaana wama wamaa kaana min khaliidayni wixii ahaaday wax isku jira xoolaa wixii isku jira fainahumaa yataraajacaani baynahumaa bisawiya labadaa qof si siman bay isugu noqonayaan si siman bay isugu celinayaan macnaheed waxa weeyaan labadii qof khaliidayn weeyo xooli baa isugu jira way isku sakoobeen horta xoolahaas dabcan midun baa bixinaya ka kalena waxa uu celinayaa intii lagu yeeshay wamaa kaana min khaliidayni wixii ahaaday maal isku jira fainahumaa labadaa qof yataraajacaani waxay isugu noqon doonaan baynahumaa dhexdooda bisawiya si siman oo looga jeedo si cadaalada ila waa laga yaaba inay kala xoolo badan yihin markaa boqolkiiba intay isku leeyihin nisba almi'awiya boqolkiiba siday u kala badan yihin unbay isugu celinayaan haddii aan arigu uu yahay boqol iyo labaatan oo midin labaatan leeyahay midina boqol leeyahay dee waad garan karaysaa ee waaxid eh, calaa sita baa uu bixinayaa kan labaatan kale ilaa wuxuu leeyahay sudus buu leeyahy lix meeloodoo meel ayuu leeyahay marka neefkii uu kani bixiyey xoolaha badani intoo la qiimeeyaa unbaa ka kalena suduskaa u celinaya saasumbaa loo wadaya fain lam tablug saa'imatu rajuli arbaciin qofka xoolihiisa arigiisa foofa afartanba ma gaadho falaysa fiiha shay-un waxba laguma leh ilaa an yashaaa rabbuha ay saaxibuha wa maalikuha qofkii iska lahaa inuu doono mooyaane oo isagoo hadduu doono idhaa anaa bixinaya waynu ka qaadi sunna u noqonaysa wa fi riqati rubucu lcushr riqadu waa tii saafiga ahayd ee dhalaalaysa werwarayso lacagtiya waxaa lagu leeyahy rubucu lcushr cushurka rubicii meesha tobnaad rubuceed waa boqol kiiba labiyo badh ama waaxid calaa arbaciin waa halkii adhigii adhi kale uniyano wey adhiga marka afartan loo qaybiyo midh baa la bixin tijaaraddii marka afartan loo qaybiyo midh baa la bixin tanna lacagtiina afartan marka loo qaybiyo midh baa la bixin oo labada dariiqaba waad mari kartaa marka aad sakaynayso boqolkiiba labiyo badhna waad odhan kartaa ee boqolleyda ama ma wada yaqaanaan dadku waxa uga dhib yar in la yidhaahdo un afartan loo qaybiyey wadarta waxaagu markay soo baxaan calculatorka intood qaada inaad tira loo qeybiyo afartan sekadii baa soo boodayba fain lam yakun ilmaalu ilaa tisciina wa mia haddii aanu gaadhaynin maalkaasi fain lam yakun ilmaalu ilaa tisciina wa mia waa boqol iyo sagaashan unba wey falaysa fiiha shayan waxba laguma leh labadii boqol baanay lacagtii gaadhin ilaa an yashaaa rabbuhaa qofka iskale inuu doono mooyaane wallahu aclam